Ismahaan Maxamuud Muumin waliba ayuu haysat owlaad haddana walbarati waliba iyo magaalada beledweynaha ayaa ku hirgeliyay xarun gado shopping iyo waliba lagu qurxiyo hanraabte ee la erow Ismahaan cosmeticsa ismahaan waliba iyo shaqadan kamaarayase nolola owlaadiye waliba aniga saas oo kale walka baraase hanraab badan oo markaasi hadda haansho ka shaqaysadahaya waliba iyo kuwarbiday qaabka iyo inkashaqaysaas xaruntan weliba nolola owlaadiye inkamaarayaasa saan u hagaajisan tahay awal waxaan gadi jirnay cosmatics shoobinka noociisa kala duwan hadda waxaan kusoo kordhinay inaan dumarka qurxino inaan cilaankii megaabkii wax walba barashadii cilaanka barashada megaabka si walba loo qurxinayo dumarka inaan kusoo kordhino waxaa kaleeto kusoo kordhinay cosmaticska noociisa kala duwan sida kareemanka ragga maxaa dhahay kareemanka ragga oo jirka boodhiga kantimaha barfuumanka noocyadooda kala duwan agab badan oo loo baahan yahay dhalinyarada u baahan tahay bulshada u baahan tahay waxaa kalentoon u qabanaa gabdhaha waxaan hagaajinaa xafladaha markay xafladaha jiraan gabdhaha si wanaagsan aan u hagaajinaa waxaa kalentoon hagaajinaa markay ciidaha jiraan oo kalento jaam badan aan nahay waxaan qabanaa shaqooyinka noocyadooda kala duwan oo ku saabsan beauty salonka waxaan qabanaa arday waan soo dhaweynaa ardada si walba ugu naxariisanaa waxaan sameeyaa qaymo dhimis aada u ballaaran si loo helo gabdho badan oo sameeyo cilaansaarka nuuciisa kala duwan haa gabdhahaan tababarnaa waxaan u sameynaa barshaxankaa barnaa sida cilaan barashada megaabka wax walba ay u baahan yihiin gabdho badan oo shaqaysto maadaamay shaqalaan ka jirto magaaladeena gabdho badan oo waxbartay oo haddanana shaqalaana ay jiraan si ay gabdhahaas shaqo u helaan xirfadooda ugu shaqaystaan waxaan sameeyaa cilaan barasho badan cilaan badanaan baraa gabdhaha arday badanaa hadda aflaxday maalmaha soo socda ama bulooyinka soo socda waxaan rajeynaa inay arday badan aflixi doonaan insha allah waana soo dhaweynayaa wax walba oo u baahan xirfadda cilaan barashada iyo megaabka hadduu ilaaha idmo waxaan rabaa gabdhaheena soomaaliyeed inaan dhiirigelin u sameeyo waxaa jira gabdho badan oo walaalahee oo baahan oo guryahooda jiifaan ama iskaabulo ah ama ciyaal haystaan oo xaasisla haddanana oonan waxba haysanin gabdhahaas waxaan ku dhiiringelin lahay gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay inay waxbartaan hadday wax walbay noqoto waxbarashada ma ahan inaa kaliya xil aado iskuul iyo jaamacad wax walbay u dhigantaa